واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
xusuustana markuu idinka dhigay kuwa dhexlay dhulka reer caad kadib oo uu idin dejiyey dhulka idinkoo ka sameeya dooxooyinkeeda daaro waaweyn kana qodataan buuraha guryo ee xusa nicmooyinka alleh hana ku bi'innina oo hallaynina dhulka fasahaadka aad ku falaysaan